ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya doctor augustiin mahiga ayaa u hambeliyeeyey mudane cabdi faarax shirdoon oo lagu naanayso saacid in loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor mahiga waxa uu dhinac kale madaxweynaha soomaaliya ku ammaanay wadatashiga ballaadhan ee uu sameeyey ka hor magacaabista ra'iisul wasaaraha isagoo uu weliba wakhtigii uu dastuurku u oggolaa gudihiisa ku soo magacaabay augustiin mahiga ayaa ballan qaaday in xafiiska siyaasadda qaramada midoobey isagu madaxda ka yahay uu taageero buuxda siin doono master shirdoon mahiga ayaa sheegay inuu ra'iisul wasaaraha cusub ku dhiiri gelinayo inuu bilaabo hawshii adkayd ee soo dhisidda xukuumad daah furan waxtar leh islamarkaasna lala xisaabtami karo dhinaciisa waxaa isaguna soo dhoweeyey una hambeliyeeyey ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya master michel servon diorso oo ergeyga gaarka ee midowda yurub ee arrimaha soomaaliya war-saxaafadeed xafiiska master diorso ka soo baxay ayaa lagu bogaadiyey magacaabista ra'iisul wasaare shirdoon oo uu maalintii shalay ahayd magacaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in midowda yurub ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay iyo xukuumaddiisaba iyada oo war-saxaafadeedka lagu xusay in master diorso uu toddobaadkii hore madaxda soomaaliya u xaqiijiyey in midowda yurub uu la falgalka soomaaliya sii xoojin doono iyaga oo yoolkoodu uu yahay iskaashi dhaba oo miisaaman oo ay la galaan hoggaanka cusub ee soomaaliya dhinaca kale jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan magaalada syurikh ee dalka switzerlan ayaa soo dhoweysay dhammaystirka dowladda cusub ee soomaaliya weriye ridwaan xaaji cabdiweli oo hadda halkaasi ku sugan ayaa wax ka weydiiyey kulanka ay jaaliyaddu iskugu timid iyo dareenkooda ku aadan dhammaystirka dowladda cusub ee soomaaliya runtii munaasabadan waxay ahayd munaasabadii ugu ballaadnayd oo markii ugu horreysay dad soomaaliya ay isugu yimaadaan magaaladan zurix ilaa lix boqol oo qof ayay gaarayeen waxaana aada moodaa inay qayb ka tahay sida ay ii sheegeen isbedelada ay u arkaan in soomaaliya ay ka dhacayaan xilligan ee dowladda rasmiga ah dalka soomaaliya uu u yeeshay inay tahay midda isu keentay inta badanna waxaad moodeysa in dadka maanta ka qayb gelaya munaasabadan ay isugu jireen qaybaha kala duwan ee bulshada haddii ay yihiin odayaasha iyo dhalinyarada iyo fanaaniinta iyo waxgaradka kale ee ku nool magaalooyinka zurikh iyo geneva oo kale iyo meelo kale oo ay maaragtay ka yimaadeen waxaa kaloo iyana intii uu socday munaasabadan khadka taleefonka uga qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud oo si weyn isna u sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in dad soomaali ah ay ku kulansan yihiin amaba ay isugu yimaadeen dalkan switzerland iyagoo dabcan taageeraya dowladnimo soomaaliya ka dhalata waxaanan qaar ka mida dadka qabanqaabada aan jecelaha inaan weydiiyo markii ugu horreysay waxaa keenay in kulan noocan oo kale ay qabtaan waxaan ku horumarayaa mid ka mid a qabanqaabada magacaaga walaal magacayga waxaa la yihahdaa abdulqaadir cali macalin aad iyo aad aa umahadsantaha ridwan waxaana u kalifay inaan barnaamij noocaan oo kale aan soo qabaqaabino isbedelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay kaasoo aan sugaynay muddo waxaana aada iyo aada u rajaynaynaa in dawladdani noqoto kii dalka iyo dadkaba isbedel wanaagsan oo sida hadda ka muuqda iyo mid kasii fiicanna in ilaahay uuna siiyo aada baa umahadsan tahay magacaga walaal shukri xirsan masaala dhahaa see u aragtaa xafladda maanta a isugu timaadeen waxaan u arkaa maanta xafladdii ugu weyneed oo switzerland ka dhacda waaye aadna maanta waxaan ugu faraxsannahay in maanta kumeel gaar aan ka baxnay waxaan si aad ugu sii faraxsannahay maanta madaxweynaheena oo na qanciyey oo qadka telefoonka nagu siiyey waraysi iyo wixii aan maanta wadanka ka socdo oo dhan mana aanaa arkin intii koo iyo labaatankii sano oo nasoo dhaafay maanta faraxa aan faraxsannahay iyo waxa aan aragnay waata aad baa umahadsan tihiin waxaad moodaa runtii in maalmihii ugu dambeeyeyba in badan oo kamid a dalalka yurub iyo magaalooyinka waaweyn in dadka soomaalidu ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan dowladda soomaaliya ka dhalatay iyo rajada ay ka qabaan in hogaamiyeyaasha dalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaankuba ay qayb weyn ka qaadan doonaan isbedelada siyaasadeed ee la doonayo in dalka soomaaliya ay ka dhacaan haddii baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey mudane cabdi faarax shirdoon waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii rasmiga ahaa ee ugu horreeyey ee xilka qabta muddo aad u dheer kadib markii xilligii kumeel gaadhka ahaa in muddaa lagu soo jiray uu dhammaaday tobankii bishii sebteembar maalintaas oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hoggaanka dalka loo doortay